wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda shaqadoon ayaa si rasmi ah magaalada jowhar ugu soo gabagabeysay tobabar afar maalmood soconaya oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee xalinta khilaafaadka intuu socday tobabarka ayaa dhallinyarada si gaara uga hadleen kaalinta habeenkii dadka nuguleeyay dhismaha nabadda iyagoo dhallinyarada soo bandhigeen fikrado wax ku ool ah oo ku saabsan doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan nabadda iyo horumarinta deegaanka qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb gashay islamarkaana ka faa'iidaysatay tobabarka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku barteen muddada uu socday waa abuukar xasan jidhaan waxaan ka socdaa xaafadda walwadaag alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta halkaan waa ku faraxsannahay waxaan ka qayb galnay wadahadalka amba dhabka hadalka khilaafaadka ka jira degmada jowar waxaana naga saaciidayey hay-adda la yidhaahdo shaqadoon iyo wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga hirshabeelle iyo faw iyo i m m i o m hadduu ilaa yidhahdo waa aadan u faraxsannahay waana dhaqdhaqaaq fiican oo jowar dhibaatada ka jirto iyo dagaalada iyo khilaafaadka faraha badan leh oo sanadadan aad u badan soo socday wax looga qabanaayo waana aadaan aad aadaan ugu faraxsannahay hadduu ilaahay kuu roon yahay waxbaana nala baray maanta tababar fiicana nala siiyey oo wax ku aala oo sidii khilaafaadka loo xaliyo amba waxyaabaha ay dhali uu dhali kariyo iyo sida looga gudbi karo tababar aad u wanaagsanaa nala siiyey oo aan jaahil ka ahaynay markii hore alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaana u mahadnaqaynaa kun iyo kow jeer oo aan ku celinayaa mashruucan shaqadoon im aan u mahad celinaynaa kun iyo kow jeer maasha allah waana mahadsantihiin waxaan barannay waxyaaba aanan hore u aqaanin insha allahu tacaala aad iyo aad waa idiin mahadsan celinaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa saciid cali macaad waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada jowar maanta waxaan qayb ka ahaa dhallinyarada tababar lagu siinaayey ee magaalada jowar mashruuc looga hadlayay kulanka wada hadalka dhallinyarada bulshada iyo horumarinta nabadda ee degmada jowar mashruucaas waxaa qabanayay hay-adda shaqadoon organisation anagana waxaan ahay dhallinyarada magaalada mashruucaas waxaa loo guray hoolooyin iyo shaqooyin aad u tiro badan waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaan leeyahay hay-addan brograamkan iyo mashruucyadan iyo howlahan soo qabatay howlahan iyo waxyaabahan hadda ay wadaan waxyaabo ay u baahan tahay magaalada mar labaad iyo mar saddexaad waan bogaadaynayna waxaan leenahay howlahan iyo shaqooyinka ay tareeninada awoodiin inaan mar walba aad joogtiina badisiina waa idinka rijiinaynaa hay-adda shaqdoon waa mahadsantihin
bismillahi raxmaan raxiim magacayga ishaaq xaydar caqiil waaye waxaan ka socdaa xaafadda hanti wadaag waxaan ka mid ahay dadka naafada ee ku dhaqan halka maanta waxaan ka qayb galay kulanka wada tashiga khilaafaadka iyo horumarinta nabadda degmada jowhar kaasoo ay soo qabanqaabiyeen hay-adda shaqadoon iyo maaragtay wasaaradda dhallinyarada dowlad goboleedka hirshabelle state iyo faw iyo hay-adda i o m aad ayay ugu mahadsan yihiin intoodaba runtii halkan waxaa looga hadlay waxyaabo badan oo maaragta faa'iido u leh guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada dhexe qaasatan degmada jowhar maadaama la ogyahay khilaafyo badan oo soo soo noqnoqdo in gobolkan iyo degmada jowharba ay maaragta kusoo noqnoqdaan maadaama uu yahay gobol khayraadka u saaxiibka ah waxaa maanta maaragtay barnaamijkan u act oo maaragta mashruucan xididada loogu siibaayo khilaafaadka soo noqnoqda ee degmada jowhar inta badan ee ku yimaada sidii looga gaashaaman lahaa bulshada halkaa ku deganna nabad ay ugu wada noolaan lahaayeen waxyaabo badan oo dhaxalgala oo bulshadan faa'iido u leh ayaa maaragtay laga faa'iidaystay dadkii halkaa joogay oo aniga aan ka mid ahaa runtii waa kaga mahad celinaynaa shaqadoon iyo maxaa la jira wasaaradda dhallinyarada iyo hay-adda faw iyo i o m intaba waan kaga mahad celinaynaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabelle ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku howlan horumarinta dhallinyarada hirshabelle